barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah profesor afyare cabdicilmi oo bara ka ah jaamacadda qatar islamarkaasina dhiga daraasaadka siyaasadda iyo amniga rofesor aad ayaan kuu soo dhoweynayaa waadna mahadsan tahay waktigaaga inaad noo hortood naga ogolaato inaad barnaamijka nagala qayb gasho waad mahadsan tahay zara adiga iyo dhegaystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galaya waa idin salaamaya waa yahay toddobaadkan saa la socona shir ayaa kusoo gabagaboobay magaalada garoowe ee puntland waxaa jira shir kaloo ka dhacay magaalada muqdisho maamul goboleedyada qaarkood dowladii dhexe waxbaa tabasho ay kala dhexeysaa marka waxyaabahaasoo dhan marka laisku soo duuduubo waxay u dhuranaysaa in dowladii iyo qaar ka mida maamul goboleedyada aysa isku fiicneen taasi waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa marka yay tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka ma dowladda dhexaa laga rabaa inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaraciso oo ay wanaajiso mase maamul goboleedyada ayaa laga rabaa in dowladdii federaalka maadaama ay tahay saldhiggii ay ayagu uga dambeeyaan wax walbaba
horta waa mahadsan tahay waxaa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxani ka bilaabanayaan soomaaliya markii dalkii yani xukunkii militariga ahaa uu ka dhacay dood badan oo waxaa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic the so called third republic waxa loo loo loogu yeeray ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu uu urursan yahay oo central ahoo hal meel laga xukumo horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda weli aan meel la isla dhigin oo soomaalidu aysan weli hadda meel iskula ururin waa jirtaa dastuurku inuu leeyahay soomaaliya waa federaal laakiin guud ahaan waxaa jirta anagu maraan sameynay baxi iyo heritage iyo aan aan actually aniga aan qayb ka ahaa toddoba sano ka hor waxaan dadka markaan wareysanay siyaasada daneeya waxaa noo soo baxday afar sababood oo ay aada ugu daneynayaan in la helo xukun baahsan oo midda koowaad ay tahay kalsooni daradii dhacday dagaaladii sokeeye dartood inaan dadkii iyo qabaa'ilkii iyo dadkii qabaa'ilka hogaaminaya aysan is-aaminin midda labaad oo ah dadku inay doortaan madaxdooda oo awal meeshii de guddoomiye gobol ay magaalo madaxda usoo magacaabi jirtay ee ayagu hadda doortaan iyo midda saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogaan oo berigii basaboorka iyo laysinka iyo maxaan ku yidhaha jaamacadda iyo wax walba xamar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay markaa degan yihin dadku ay adeegyada asaasiga ah ku helaan runtiina gocasho aada muhiim u ah oo xataa hal abuurka soomaalida qaarkood adaan carab iyo ay dhihi jireen yacni sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadahay ayaa arrintaasa ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambayso oo ah muqdisho oo wax laga gocanayay oo wax alla wixii dalku hanti iyo xoolo lahaa la geliyey iyadiina duntay oo marka dadkii uu cayr noqday oo markaa waxaa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka kasoo baxa ama dibadda ka yimaada ha la wadaago horta afartaas sababoodaa dadka soomaalida ka dhex guuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dawlad baahsan qolyahan nala shaqeeya ama danta naga leh oo etoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamyo gaara u riixayeen soomaalidii warlordska u badnayd markay ku kulantay kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha soomaaliya isku raacday laakiin dhowr iyo labaatankii warlord shirkii imbagati iyaga talada loogu noqonayay go-aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah cartana waxay qaadatay wax regional autonomy la yidhaahdo laakiin adugu kan hadda dastuurka ku qorane ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii lagu qoray waa kaa hadda nidaamka federaalka ah wat iso marka saas loo loo loo loo loo qiimeeyo marka dawladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dawladaha gobolada dhaqankooda ayaa iyagana meesha yaala dawladaha goboladu waxay u dhaqmaan sidii dawlada madax banaan oo haddayba ugu roonaadaan confederaala amaba iska madax banaan oo iska iska freelance gareeyo meeshay rabaan aada iyo oo dastuurre intay qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan annakaa iskale iyo dawlad dhexe ooba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militariga ee hore ee dawladda dhexe ahaa inay soo celiso marka runtii caqliye hadda kalaash culusaa meesha marka ka muuqda waa yahay caqabadaha iyo waxa muuqdo dhan waa usoo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan siino gabadha ugu horreysaa siinaya hargeysay joogtaa soo dhawow magacaa ku bilow waan ku salaamayaa saare cabdi axmed iyo walaalkay afyaro cabdi cilmo aan aada ugu faraxsanay maanta ina codkayga iyo codkiisa isgaarayaan maasha allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu waxaan ahay faadmo ibraahim ismaaciil oo hargeysaan joogaa walaalo waxaan anigu horta aan filayaa markaynu eegno xukukii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dawladii awoodda badnayd ee itaadada awood waxayna xitaa dareen iyo wadashaqayn iyo sharaf badan ka muuqdo farmaatay cali xasan cali khayri ay yihiin taana waxaa tusaale inoogu filan mar haddii xukuumaddani daylankii dibadda u lacasiyada ay keentay mar haddii maamul goboleedadii iyo dawladii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dawladii dhexe la sharfo mideeda kale soomaali walaalkayafyadow anigu waxa la yidhi aritaashaa dhamaysto waxaan ka xumahay soomaali waxa la yidhi dab loo wadama quusto yacni soomaali hadalkeedaba daabaa ku qabanaysa markii beri dhaweytooda shanta maamul goboleed ay isugu tegay magaalada nairobi dawal iyo mamoota mid walba hoteelkiisigu ku booqday xisbiyadii iminka doonaya inay mid kamida soo bandhigaan mid samaystaan turkigay arrintoodii la doontay dalkoodii maxaa ka dhacay waxaan aro lahaa soomaali bal walaalayaal isdhegaysto anagu soomaali baan noo wanaagii baanu ku tarxayna codkiinaiyo wanaaggiin waxa meel maray iminkaanu soo noqdo lagu qabtay magaalada garoowe madaxweynaha walaalkay siciid cabdilaahi deni ee maamul goboleedka puntland inuu dadkiisa isugu yeelo way fiican tahay laakiin waxaad moodaysa isaga jecelaysano ee xilli cudur adduunkii lala kala yaacayaa uu jiro ayuu isaguna dadkii hool isugu keenay haddana waxaan maqlaya isagana dawlad ilaa maamul goboleedadaan marmarayaayo waxaanu isugu tegaynaa magaalada muqdisho si shan gobol nabadeed noo fidiyo taasina waxaa iskala madaxweynaha qaranka iyo ra-iisal wasaaraha unbaa taa keeni kara ee sow maamul goboleedadii ma muuqatin ma muuqdaan ma muuqdaan walaala inaanay kala garanayninba sii iyagoo inay guddoomiye iyo ama barsaab gaban yihiin iyo kii madaxweynaha qaranka inaanay kala garanaynin waata waad mahadsantaa faadimo lagu wadaagaase waa lagu salaamaya aad baad umahadsanta faadumo maxaad ugu jawaabi lahayd faadumo faaduma runtii aad baad umahadsan tahay waana ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su-aashaadaba dareenkaagana aan runtii waan fahmay arrinka su-aasha i think oo aan isleeyahay meeshaas aniga way igaga aadan tahay de xukuumadda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsan tahay iyo inay xun tahay waa su-aal kale laakiin arrinka aan isleeyahay hadda ma isaga khaldan tahay siciidani doorkii oo isagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dawladdu lahayd oo wa maxaa isaga ka xil saaray inuu tago gobolada uu meelaha soo marmaro waxaan isleeyahay hadda maadaama ay taagan tahay cakirnaan siyaasadeed hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhexdhexaadiyo oo wax isu jiidjiido waa door loo baahan yahaan isleeyahay shaksi ahaan laakiin de guud ahaan waxaaba u faadumay u baahan in la fahmo waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan caddaynaynin marka dastuurka ilaa uu ka dhamaado wax laga xaliyo sidan un baa la iskaga laalaadayaa dawladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramarooqsato maxaa kamid a ood leedahay hadda waxay muujinaysaa xukun ad adag hadda horta waxa mushkilada ugu badan kiciyey waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama lala yiri waa waa isbedeladu ay ka dhaceen sida ay dawladdu gacan ugu yeelatay u maareysay bal matalan ha ugu darnaada tii koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamaaya ay xirtay mid ay iyadu waratayna ay keentay arrinta axmed madoobe oo taagan middan hadda galmudug oo iyaduna runtii culeysyadeeda la timi arrimahaas ayada ah waxaa kasoo muuqday daahiro dhehayso annagu yani wixii aan rabnaan samayn oo xitaa baahidii aan sheegno ahaa dadku inay dadkooda doortaan waxa ay iyagu ka door bideen inay shaksi shaksi ku bedelaan iyagoo loo arkaayo arrintaas oo loo fasiraayo waxyaalo doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka markaa idinka idin dooran lahaa meesha ha ka soo baxeen marka kalsooni daradii jirtay ayay aada runtii usii fogeeyeen ayaan isleeyahay dhaqanka noocaasa markuu mushkili waa tahay dhegeysto kalea khadka siinaya jooga magaalada muqdisho soo dhawo walaal dhegeystaha nagu soo biiray hadda
waan dhawahay saaray adiga martida dhicitaanka dhegeystaha waan salaamay magacayga waa cabdicasiis cali shirge oo jooga magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya fikirkayga aniga midi aan soo jeedinayo waxaa weeyaan saray in maamul goboleedyada ayagaa u baahan dawladda dhexe marka ayagaa la rabaa in ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dawladda dhexe somaaliya waxaan sabab uga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii soomaaliya loo qaatay waxaad umalaysaa in maamul goboleedyada qaar ama intooda badanba aysan weli u wanaagsaneen xiriirka kala dhexeeya dawladda federaalka taas oo sababtay afartii sano ee dowladdan uu hogaamiyey madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullahi maxamed farmaajo in aad u aragtid saddexdii sano ee lasoo dhaafay in oda ay aada ugu mashquulsaneed xalinta ama xalin helidda khilaafka xooggan ee weligiisana ay maamul goboleedyada qaar haysa marka maamul goboleedyada ayaga ayaanan u bislayn rabin in xiriir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe taasna waxaa loo malaynayaa in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dalal kale oo derisa in rogaa ay gacan haatinayaan mise ay ka doorbidayaan dowladda dhexe sar waa ku salaamaya waxaan joogaa gothenburg sweden hadda waxaan jeclaan lahaa horta su-aasha in aan dhinac kale kasoo galo oo aan idhaahdo marka la leeyahay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u ekeynayso ilaa inay ishaystaan entities kala madax banaan oo aan shuqul isku lahayn marka halkaas horta cilada ka taagan waxaan aaminsan inay tahay sharcigii oo aan raacaynin iyo maxkamad dastuuriya oo aan jirin midda kale yaa xataa haddii su-aasha lafteeda lagu socdo oo la yidhaahdo yaa khilaafka mar kasta manbac ama masdar ama il u ah waxaan aaminsanahay inay maamul goboleedyadu bilaabaan sababta waxay tahay mar kasta xitaa maamul goboleedyadu isbedelaan ama dowladu isbedelaan khilaafku halkiisa ayuu kasii taagnaadaa mid kamid a madaxda maamul goboleedyada maalintii uu yimid ilaa hadda ilaa saddex dowladood baa waddanka soo martay mid uu heshiis leeyahay ma dhace marka haddii aan idhaahno midda halkan hadda joogta ayaa wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa xaqiiqadaa soo jirtay oo maamul goboleed kasta aan idhaahdo dowlad kasta oo isku taagayay maamul goboleedka aan ka hadlayno midda kale haddaan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa anigoo difaacaynin anigoo koobaya ha haddii aan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa hadda wixii beri dhoweed ka dhacay puntland oo guddoomiyihii baarlamanka meesha laga saaray waxaan iska indhatiraynaa nin isdoortay oo yidhi aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobol isagoo aan marin wadadii rasmiga ahayd ee doorasho xor ah oo xalaal ah marka ma dowladda un baan eedeynayna mase maamulada laftooda waa u sheegaynaa runta haddii aan rabno inaan si objective ama mawdu wax u yani falanqeyno mise yani waxaan ku wareegaynaa jiiro yar oo xayraan ah oo aan maalin walba leenaha khilaaf baa taagan annagoon ka hadlin ama u degin duxda ama biyo dhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo waa ta arrinteena guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay professor afira cabdicilmi kama tirsano dowladda kamana tirsano maamul goboleedyada balse bal haddaan u daayo maadaama barnaamijka uu marti noogu yahay asaga professore de waa kala wuxu waa kala baxsan yihiin hadda annaga waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level hadda dastuurka sida ku qoran soomaaliya waxaa laleeyahay waa federaal federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functionska la dhahayo ay u gaar yihiin dastuurkii shaqadaas ku caddaa lahayd weli lama dhamaynin hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo oo oo la yidhaahdo dowladda dhexa iskale inta kalena waa laga doodi doonaa saasay hadda meesha ugu taallaa aritinka ninka hadda ugu dambeeyay magaciisa ma xasusto laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowlada dowladaha gobolada qeybma kuleeyihiin dhibaatada dabcan waa kuleeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelahay rabaan iska aadaan oo say rabaan ay u dhaqmaan de waan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysanba dowlad ka tirsanayn oo function gaara aysan matalayn oo arrimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan asalkuna waxa waaye meesha ay bahashu ka dhib ka dhib tahay ma aha hebel iyo hebel ma aha dadkan waana imaanayaan waa baxayaan waxa waaye nidaamkii waxaan kala celi lahaa dowladda dhexe maxay leedahay dowladda goboladu maxay leedahay dowladaha goboladu maxay leeyihiin maxay isla leeyihiin yacni arrintaas ayada ah constitutionally weli waxay ku jirtaa dood iyo lama lama lama lama dhamayn waa tahay waa garta si fiican marka aad baad umahadsan tahay waad waad maqashaa waad ku qanacday soomaha maxamed jawaabtaas waa tahay professor afere maxaa la gudboon dhinacyada muxuu yahay xalka anigu kolley uma arko waxaan inay systemka ka maran yihiin shaksiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan oo ama waxaan jirin ayay mid walba uu durugsanaya uu wax ku sheeganaya markaad hadda dhegaysato nimanka gobolada dastuurkii baa lagu xadgudbay kuleeyihiin qoladan dowladda dhexe markaad dhegeysato marka macnaha waxa waaye dastuurka la sheegaha aan aan aan aan ba yani laga qolaba siday rabta u jiidataa oo qolo walba siday rabta u jiidata nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin maalin walba kii yimaadaa wuxuu leeyahay aniga shaqadan iyo mataalo saana uma fahmin marka saasayna u soconaysaa marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye hadduuna systemku jirin qofku wuxuu rabo la meeshuu rabo la aadayaa siduu rabo ula ula dhaqaaqayaa arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko waxaan arkaa wax oo oo just power struggle oo qolo walba isnay rabtay u riixanayso waxaan cidna ma dooran dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisay waa wax la la isku gegeynayo oo tartiib la la la la maaragtay la kufaakicinayo marka waxaa la rabaa qoladan dawladana hadda dhaqan kumaanaan arag dawladda dhexe ee hadda uu maxamed jecel yahay dhaqan oo rule of lawga inay ixtiraamayso oo ay maxaan ku idhaahdaa institutionski ay ixtiraamayso ayadana runtii laguma arag waxyaalaha kalsooni darrada keenay oo hadda electionkan iyo waxaan sii riixayna kamid tahay in maamul goboleedyada ay bedesho inay speaker cayriso inay ninkii maxkamadda sare u sarreeye cayriso in ay yani dis waxyaalahaasi waxay keenayaan ama dadka soo xusuusinayaan yani aan sogaaleyn aan ku dhisnayn sharci ku dhisnayn kuwan kale ee dawladaha gobolada ee dawlada shisheeye iskala heshiiye meeshay rabe iska oo ciday rabaan lacag ka qaadanaya iyaguna de dabcan meesha kuma hayaan maaragtay sharciyad iyo waxa ay waxa laga rabo marka waa waa nin walbow taagtaa tillaabso jugjug meeshaada joog daradii soomaalida iyo qabaailka u weyaan okay waa tahay dhegeysto kale ayaan khadka soo gelinaya isla maraykanka gudihiisa joogo liban haddaad imaqlayso soo gal wallahi saaroy waxa weeye dalkan dawlad baa loo doortay shaqadaana dawlad baa iskale inay qabato maamul goboleedyada dalka in la isku furo sidii dee dastuurka ku qornayd oo markii horeba loo qaabeeyey dawladduna ay iyadu monitarigarayso oo isu keento oo iyadu maaragtay ay shirarkii u qabato marka waa nasiib daro in maamul goboleedyadii hadda iyagu ay ku baaqayaan inay shir isugu yeerayaan dawladdii la rabay dalka inay hogaamiso iyo maamul goboleedyadii iya kana dhex shaqayso arrintaana hadda arrintii puntland oo kale oo madaxweynahooda uu ku dhawaaqay arrintii la rabay dawladda dhexe dalku inay qabato way fiican tahay in la isu yimaado laakiin dawladda haddaysa isugu yeerin hadday ayagii dhahaan shir ayaan isugu yeeraynaa nabadeed oo dadka aan dhinacyada isugu keeninaa maxaa dhib oo jiro waa sidii la rabay soo maaha may way fiican tahay waa wax fiican weeye iyada laftigeedu laakiin barnaamijka laga hadlaya waxa weeye horta maxaa keenay in maamul goboleedyada iyo dawladda shaki soo kala dhex galo waa waa waa arrinta la rabo in dadka soomaaliyeed ay ogaadaan ma dawladdaa khaldamisa maamul goboleedyada dalka dawladdii loo sameeyey oo maamuladu wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dawladdan lagu doortay maxay ay maanta ka haysaa maamul goboleedii meeye xaggee joogaan dalkii ma isku furan yahay nidaamkii federaalku ma shaqeeyey oo shaqadii la rabay in dawladdu ay qabato marka heshiisiintu way fiican tahay laakiin doorkii dawladnimadu saare waa ka maqan yaha meesha marka dawladda gabtay ayaad leedahay hooshii la ogmaday boqol kiiba boqol marka aan fiirina qaabka hadda wax ku socdaan dawladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay inta badanna waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arrintii gobolka iyo siyaasadii kore ee dibadda iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasadii dalka nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhamaystiri lahaa iyadoon waxba ka qaban waxaad moodaa inay dawladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah marka waxaad fiilaan leedahay arrimaha geeska inay xoogaa bal intay u kaadiyaano baltii gudaha ay ay gacanta noogu qabtaan dawladdeenu waay aad baad umahadsantaha liban aadaa mudan saara waa tahay dhegeysto kale ayaan siinayaa maadaama liban aragtidiisa uu ka hadlay oo wax su-aala uusa qabin dhegeysto kaleaan siinayaa oo qadkaasna ku jiro soo dhawo walaal magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada magacaygu waa cabdiraxmaan waxaa joogaa wadanka sweden su-aasheyda oo ku aadan khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleeda iyo dawladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyinka hora dawladdan dawladda ka horreysay xataa way soo jirtay waxaan u malaysaa in maamul goboleedu ayagu fahamsaneen sharciyada loo diyaariyey inay raacaan waxaa dhacday marka dhowr mar aa jirta shirar la qabtay oo xataa beesha caalam kasoo qayb galeen laakiinse waxaa umalaysaa dawladda dhexe inay waata dib ha noogu celin adoo mahadsan intaa su-aal ma qabtaa ama aragti kaleeto ka duwan inta hadda dadka ee qaar kamid a hore u sheegan aragtidaada horaa loo qaatay marka macnaha haddii xilliga doorashada soo dhowaa ma laga yaaba markaan in intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaadaan shirweyne la qabto oo dawladda dhexe maamul goboleeda oo danaha looga hadlaayo qaranka soomaaliya wallaahi horta sahray su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dawladda dhegeystaan mise dawladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sareeyo oo markaa sharciga la wada dhegeysto oo maxaakimtii iyo institutionadii sharciga kala ilaalin lahayd ay markaa jirto laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dawladda dhexe ay leedahay ama dawladaha goboladu ay leeyihiin sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa dabcan way dhacaysaa oo aniga hadda waxaan kasoo noqday kenya waxaan arkay kolley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dawliga ah ee soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la la kabkabayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay soomaaliya dawladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso iyo xoogaaga saboortiga ee dhaqaalaha ay siiso marka marka marna ma aha dawlad xor ah oo oo yacni iyadu isku filan oo markaa siday rabto u dhaqmi karta ma aha marka sidii kuwii horena waa loo talin jiray tanna ilaa xad yacni waa waa intii in inkastoo xoogaa loo yara maxaan loo dheereeyey maaragtay xariga loo dheereeyey haddana dee structureski waxba iskama bedelin amison baa waardineysa boorsada oo international community a uhaysa maxaan ku irahdaa aqoonsiga iyagaa uhaaya marka markii qolo ay xoogaha ismadax taagto waxaa la yihahdaa hasaan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku ciriirina marka leverageskaas oo dhan maadaama aysan hays waa ku qasban waa ku qasban tahay dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo kulligood in noocan maa ay si un wax isula gartaan aniga shirkan garow waxaan u arkaya shir oo fiican inuu yahay oo runtii dawladda dhexe madaxdii ay ay u dirtay iyo nimanka wasiiradaha ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen oo way la garnaqsadeen publicly oo la garnaqsadeen ay leeyihin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha sharciga kuma waafaqsana annagaa idin matelnana aqbala yani arrintaas ayadaa doodaha noocaas oo kalea hore uma dhici jirin wayna fiicantaan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan in yacni ay madax nin madaxoo maamul gobol jooga inay bedesho waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynayo la bedelo oo isagaas meel meel meel la saaro wat power sharingkaasna meel layskula ogaado intaasaa ugu muhiimsanaan islehay dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya soo dhowo walaal magacaaga su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guule doodana waan dhegeysanayay waxaa weeye muhiimada shirka garowe wax fiican lagu warahaa waxyaabaha xunna waa kasoo baxeen sidii anagu soconayna hade waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dawladda federaalka ah wadankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka saabka hadda aan u fahmeyn soomaalidu ma ahan waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo aruursan oo mas-uuliyadda wadanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaaliso in la helo kala dambeyn haddii iisan kala dambeyn aysan jirinna waxaa weye shanta fagax bay noqonaysaa anigu markasta waxaan taageersanahay qaabka hadda ay ku wada dawladda dhexe ee federaalka maamulkeeda in maamul goboleedyada awoodahooda la xadido sida hadda ka hor madaxweynaha u sheegayna ayagu waxay leeyihiin maamul daadejin daadejin moogiya waxyaabaha mas-uuliga ah oo wadanka ka go-aan gaaristiisa ah arrimaha waaweyn waxaa weeye waxba kuma lahan teeda kale hadda wax iskhilaafsanba ma jirto dawladda waxaa weye maamul shanta maamul goboleed somaliland ayada hadda waxaa weye waxayna waada gooni oo wadahadal baa socdo laakiin shantan kale oo soo hartay dawladda koonfur galbeed waxaa weeye wax beelaha kama maqlin oo dawladii ayadu way wada shaqeynayaan hirshabeelle waa lamid iyo galmudug iyo gobolka banaadir wax hadda ay wax ka jiraan midan kale kismaayo ayadana hadda hadda maamulka kama jiro oo waxaa weye wixii kasoo baxay beesha caalamka iyo dawladda intaba way isla diideen waxaa weye marka marka ayada maamul loo sameeyo un baa la arki puntlandna cabashadeeda waxyaabaha ay ku saxan tahayna way jirtaa waxyaaba maaragtay looga qaldan yahayna ay ku qaldan tahayna way jirtaa marka waxaa haboon waxa ay raadinaysa puntland waa soo oo soo koobaya marka waxaa haboon in maaragtay soomaalida maaragtay midnimadaas maaragtay la raaco waad mahadsantihiin bahda v o a aad baad umahadsan tahay waa tahay maxaad kusoo gabagabayn lahayd ugu dambeyntii professor afyare cabdicilmi wallahi horta xataa doodan dhexdeeda waxaa iiga muuqataa federaalnimada iyo waxa la sheegaa fahamkeedu inuusan sidii la rabay iyo heerkii la rabay toona weli gaarsiisnayn haddii anigu hadda warqado dhowr hoon qorayaa jiro aan isleeyahay dadka rabaa hadday rabaan inay akristaan ha akristaan ayagoo qaar af soomaaliya ku qoran yihiin qaarna af ingiriis ay ku qoran yihiin federaalnimada sida hadda dhegeystaha ugu dambeeya u macneeyay maaha isagu hadda wuxuu macneeyey un dawlad dhexe oo urursan oo Awood leh.
mise wax noocaas oo kala taa maaha laakiin mar kale iyo wakti kalea laga hadli doonaa nuxurku waxa waaye anigu waxaan qabaa eh, inta eh, dastuurku qabyada yahay aad bay u adkaanaysaa in la la la la la habeeyo oo la isku haayo oo dawlado kala heera oo haddana eh, mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay la soo saaro aad bay u adkaanaysaa wadadan hadda ay qaateen dawladda dhexe oo ah in maamuladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ee u yeelaanna waa xal oo aan aan waaraynin oo xal oon iska maarata ku meel gaara oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay ka leeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye maantana way soo noq maanta way soo noqotay marar badan way soo noqotay berrina way soo noqonaysaa waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya waay haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanayaan aad baad umahadsan tahay professor afyare cabdicilmi aad baad u mudantihiin dhammaantiin kaasi waxa uu ahaa professor afyare cabdicilmi oo isagu daraasaadka siyaasadda iyo amniga ka dhigay jaamacadda qatar university ee magaalada dooxa waxaana uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen ma tahay dowladda federaalk ee soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto mise maamul goboleedyada ayaa sida puntlandba dhowaan ay sheegtay ay tahay in ay ayagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada guud ahaana barnaamijkii waa naga intaaye nabadgelyo